waxaa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha garabkeyga mudug waxaa fadhida caasho cuud caashaaye warqadda ugu horreysa mase warqadda ugu waraa horeysa ku haya war buube hayaaye waxaana waraaqa ah haddii ibraahina uu horteena ay yaallaan war annaguba naga buuxa hase haatee bal dhegaystayaashaan u horumarino waraaqaha ay soo direen warqadda ugu horreysa galabta waxay ka timid marka hore baa la yidhi bahda v o a waan idin salaanay gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim cuud baa la yidhi waa taa waa idinka guddoonay islaanta aad noo soo horumariseen marka xiga bay yidhahdeen waxaan halkan tahaniyad aroos uga diraynaa annaga oo kale ah hooyo dahaba diiriye daahiro xaaji dhaayow aamine xaaji dhaayow xasan xaaji dhaayow axmed xaaji dhaayow xuseen xaaji dhaayow iyo caamir xaaji dhaayow waa dhammaan ilmo xaaji dhaayow faarax xaaji dhaayowna uu ku jiraa iyo max- waa mahad xaaji dhaayow iyo cali xaaji dhaayow iyo dhool xaaji cabdulle iyo rowdo xaaji cabdi cilmi dhammaan dadkani waxay kala joogaan qoryooley soomaaliya maraykanka britain iyo kenya waxaana tahaniyad aroos hawada u marinayaan deeqo xaaji gareed waa la yidhi iyo maxamed faarax maxamuud oo arooskoodu ka dhacay magaalada mombaaso ee waddanka kenya waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabar iyo caano wiil iyo caano arooskiina aroos khayr qaba allah idinkaga dhigo isku waaro bad khayr qabana kala hela bay leeyahay annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo sureer maxamed jaamac iyo aabe cabdi shire maxamuud iyo maxamed cabdi shire iyo fartuun cabdi shire iyo farxaan cabdi shire iyo weriye yuusuf cabdi shire iyo cabdifataax cabdi shire cabdulqaadir cabdi shire iyo liibaan cabdi shire dhammaan reer cabdi shire iyo reer maxamed shire iyo dhammaanba asxaabta radio daljir waxay hambalyo u dirayaan xuseen guhaad iyo waxay yidhahdeen marwadiisa qaali daahir shire oo ku aqalgalay magaalada caabud waaq waxaana ay leeyihiin hambalyo noqda kuwa isku waara ubad kheyr qaban oo eeba kale sii aamin ayaan leenahay caasho heesta ugu horreysa noo soo qabo heesta ugu horreysa aan soo qabanaya ibraahimna waxaa la yidhaahdaa qoobka qaad qoobka qaad qoobka qaad baa la yidhahdaa heesta ajiib magaceeda.
aye waxaan maqli jiray eh, Laafiha lula.
laafiha lula oo wada lula waa ta maanta waa qoobka qaad buu xaalku joogaa waxaa ku wada luuqeynaya heestan oo aanu kaga wada bogan doonaa codadkooda labada fanaane cismaan maxamed cabdikariin gacanlow iyo canab diiriye dhexdan dhuuqsanaa maa leedahay aad iyo aad qobka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qobka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qalanjooy timaha sayd qalanjooy timaha sayd qushuucan qalbi furan igula loo qushuucan qalbi furan igula loo qushuucan qalbi furan igula loo qushuucan qalbi furan igula loo cayaaraha isquba iyo qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa cayaaraha isquba iyo qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa
maya sheeg adba qowlka geedaha qurudbayda ku ammaan maya sheeg adba qowlka geedaha qurudbayda ku ammaan iqumatin sheekada العاشقة هاي قرين العاشقة سيدة عذرك قاحرة هاي قرين العاشقة هاي قرين العاشقة هاي قرين العاشقة هاي قرين العاشقة
qayb uma qal aanun qaadhin caashaqa rimiisa igaho
cusmaan maxamed cusmaan gacanlo iyo canab diriyo codkoodii macaan haddaan intaasi kaga gudub noocaasho aan kaa hormaraya dhambaalkan waxa uu ku bilowda waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a marka xigana waxaan salaamaynaa daadiyaasha barnaamijka oo kale ah caashi ibraahim aadan caashi cuud waaba ku aftiriyeen qolyahaasi iyo ibraahim xasan garabey daanduray waa idinka guddoon ayaan leenahay waxaana aan kale naaba yidhahdeen xuseen xasan saalax oo xuseenu ku magaca dheer iyo hooyo xabiibo sheekh abuukar iyo hooyo xaawo xasan idor iyo waxay yidhahdeen hooyo ruqiyo sheekh abuukar iyo aabe jeele sheekh abuukar iyo abti cabduqaadir sheekh abuukar iyo jamiilo jeele sheekh abuukar iyo maxamed cabdulaahi ibraahim jeedow iyo fartuun cabdulaahi ibraahim jeedow iyo waxay yidhahdeen aadan cabdalla maxamed jakse iyo maxamuud xasan saalax aqaari iyo yuusuf cali caliyow uturay iyo daa'uud cali caliyow iyo maxamed cali maxamed john iyo aadan sheekh bare iyo cabdiqali maxamed cabdulaahi irow iyo maxamed cabdalla idoor dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan marayka masar u k iyo waxay yidhahdeen muqdishow iyo tayiglow baydhabo iyo garawana ha ka reebina waxaana ay taaniyad farxad le u dirayaan waxay yidhahdeen aabe cabdicasiis maxamed abukar iyo hooyo fartuun jeello oo wiil ugu dhashay maraykanka gaar ahaana gobolka atlanta georgia waxaana ay leeyihiin abukar cabdulcasiis ayaana wiilkaasi loo bixiyey waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca amin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid marka hore baa layidhi bahda v o aan idin salaanay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka galabta salaan unbaaban ibraahino waa galbahan dhihi jira bar kaash nooga dhigo noo lacageeya haye waa tahay waa tahay iyada lacag ka qiimo badan waad mahadsantiin waa kaftan intaasoo dhan marka xiga bay yidhaahdeen waxaan halkan hambalyo uga diraynaa annagoo kale ah maryan cabdi aadan maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan tasliim maxamed colaad tasmo maxamed colaad tanazal maxamed colaad tahliil maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad waa dhammaan ilmo maxamed colaad ibraahinow waa tanaad tahliil tanazal tasmo iyo tasliim waa wadata miiran
waa wadata waa tahay taabo lagama teginba waxaa kaloo ku jira maxamed barre colaad iyo cumar barre colaad iyo faarax barre colaad iyo farxiyo barre colaad iyo shamso barre colaad iyo maxamed cabdi xasan iyo sidoo kale cumar cabdilaahi xasan dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho oo ahaayo iyo sidoo kale waddanka maraykanka waxaanay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan naciimo colaad xasan iyo aadan nuur faarax oo dhowaan uu wiil ugu dhashay waddanka filan wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed waxaan leenahay bay yidhaahdeen maxamed yarow soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfacay ibraahim mararka qaar waxaan isweydiiyaa markuu cunug dhasho waxaa la yidhahdaa maxamed yare isagoo curadan waa maxamed yare hadduu yaraan yahay waa maxamed yare hadduu dhexda ku jiro waa maxamed yare marka markii ay weynaadaan miyaa magacyada loo kala saaraa oo markii weynaadana waxay isu bedelayaan adeer maxamed iyo awow maxamed iyo waa war war laakiin markuu dhasho waa iska maxamed yare isagoo qaangaaro weliba awoowaa maxamed yare loogu yeeri karaa waa tahay maxamed yare soo barbar aan leenahay u dhashay naciimo colaad xasan iyo aadan nuur faarax oo ku dhashay waddanka filan dhambaalka wuxuu naga soo gaaray aabe ismaaciil maxamuud muumin iyo hooyo maryama guhaad ibraahim iyo maryan ismaaciil maxamuud iyo caruurteeda iyo kabtuun sheekh maxamuud iyo caruurteeda iyo heybe ismaaciil maxamuud iyo caruurtiisa nuura ismaaciil maxamuud iyo caruurteeda iyo axmed ismaaciil maxamuud iyo xaaskiisa iyo hinde ismaaciil maxamuud iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo maxamed ismaaciil maxamuud iyo xaaskiisa siciid ismaaciil maxamuud iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen xildiid ismaaciil maxamuud iyo xaaskiisa iyo samsam ismaaciil maxamuud iyo caruurteeda iyo faadumo cabdi xuseen iyo caruurteeda iyo ubax rashiid ismaaciil maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen odageeda iyo faadumo cabdi xuseen iyo caruurteeda oo dhammaantood kala jooga somalilan canada maraykanka iyo sacuudi arabiya iyo jabuuti waxay jecel yihiin inay hambalyo meher ay u diraan liibaan ismaaciil maxamuud iyo waxay yidhahdeen koos cabdi mooge oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba ayaan idin rajaynana oo raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa ibraahinow bal heesta xigta ee dhegaystayaashaan u ciyaarin waate waa codkii macana ee fanaanka cabdi xasan dig waata waata jeenan tii ku siin lahayd haddayba kula joogin jirku suu ku noqon lahaa
fanaankaa weydiinaynaa cabdi xasan diga
Thank you.
waa tahay heestii janan iyo codkii macnaa ee cabdixasan dig haddaan intaasi kaga gudubno caasho warqadda xigta noo soo qabo waxay ka timid maxamed abuukar maclin oo loo yaqaano eldoon iyo sidoo kale abuukar geedow cawaale oo loo yaqaano teelaa iyo zakariya daahir waxaa loo yaqaanaa kabtanka iyo sidoo kale cumar cali cabdi waxaa loo yaqaana isagana ah waa yaabe ilaa ha naga yaabin sidoo kale waxaa warqadan ku jira cabdulaahi axmed xuseen iyo yoonis cabdiraxmaan xaaji iyo cabdiraxmaan maxamuud khaliif maxamed xasan maxamed zakariya cali guray xuseen xirsi siyaad iyo maxamed cali maxamed iyo faarax jinow xuseen iyo colaad ibraahim maxamuud dhammaan dadkani waxay tahniidar oosu dirayaan mudane baa la yidhi maxamed axmed cali oo loo yaqaano royal iyo anfac xirsi xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii baa la yidhi shalay ahayd marka warqadanna goordhawaaba lasoo qoray waa sideedda maarsaa lasoo qoray soo marka jimcihii shalay marka laleeyahy waa jimcihii horsaan u qaatay waxaan leenahay bay idhahdeen isku waara ubad khayr qabana kala hela dhabbaalkana waxauu naga soo gaaray cabdikariim maxamuud shirwac waa waryaheena v o a ee magaalada hargeysa iyo mubaarak ismaaciil cabdi taane iyo liibaan cabdisamed axmed iyo cabdifataax yuusuf baaruud iyo axmed yuusuf maxamed iyo daahir sacad xasan iyo jaamac yuusuf maxamuud iyo axmed yuusuf jaamac jawaan iyo mustafa xuseen samaale iyo cabdi jaamac cali iyo cabdiraxmaan muumin habane iyo maxamed maxamed cumar iyo maxamed yuusuf aadan iyo mukhtaar cumar askar iyo hooyo cibaado cabdi cali iyo waxay yidhahdeen fuuziya maxamed taani iyo nimco maxamed taani iyo farduus maxamed taani iyo rooda maxamed taani iyo shukri maxamed taani waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniid u diraan axmed maxamed taani iyo xayaad axmed maxamed oo gabar ugu dhalatay ka hosbital hargeysa gabadhaas waxaa loo bixiyey axlaam waxaana ay leeyihiin allah ka dhigati soo barbaartay aamina ayaan anaguna leen dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa caasho heesta kale waa heestaan kudhageedu yahay heesahaas kuma jiraan heeso badan baa agtaada yaale waa arkaya fanaanada aamin cabdulaahi waxaa laga hayaa ragga magaca guud iyo muuqa waa ka siman yahay magta way ka siman yihiin haye waa garata hadda heesuhu magaca way ka siman yihiin heestaan soo wada waa heestaan kudhageedu yahay caashaqa habaayicin codadka fanaanka xasan aadan samatar iyo xalimo khaliif magool
ashhadu ilaahay cirka taagay udugli ciidana ka dhigay gogol ashhadu ilaahay cirka taagay udugli ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartamayo cirifyadaa badkaga xira iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirifyadaa badkaga xira iyo buuraha culus amrigeed adduunyada waxa jira alliyo nabade caydhiyo min xoolaale amrigeed adduunyada waxa jira alliyo nabade caydhiyo min xoolaale laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka kuu qodhan una seegi maaye عاشق ضايعي أنا حلفت قرا وناسيق معي عاشق ضايعي
عدتكم إلى أهي عرب متوجه أدن عيدك الخمي أعدتكم إلى أهي عرب متوجه iyada ma unay cawana ma nooshahay caqladiday hadalku carab dalab la sheege isku qarinine noloshayda cayniyo eryaama iyo bood aciruha isku qarinine noloshayda cayniyo cilmi guuran ku fadhi ku carcarin maaye caashaqayskaylo علمي بقورن كفادي وعار عار الماي عاشق اسكاين
xalataba cawayskii canabay daruuru cimir bay ahay xalataba cawayskii canabay daruuru cimir bay ahay cawanaa laguma oga wakhtigii ku cili isigiyo wanaaguna cawanaa laguma oga wakhtigii ku cili isigiyo wanaaguna waisdaba caraba waxaana ku caddayn karaa ayaha indhaaliyo waysaba caraba waxaana ku caddayn karaa ayaha indhaaliyo ma ogtahay xuryaankaba cagaluma waayni caynkaa wax loo yidhi
caashaqa habaayaceen xasan aadan samatara iyo xaliimo qaliif bogool cododkooda haddana intaasi kaga gudubno dhambaarkan caasha wuxuu naga soo gaaray maxamed cabdi isaaq iyo cabdixakiim maxamed cali iyo cali xasan saciid iyo saciid xasan saciid kooshka iyo maxamed nuur deerow iyo waxay idhahdeen liibaan xuseen ganay iyo maxamed axmed maxamuud iyo warsame xuseen ganay iyo asad nuur cusmaan iyo faysal sarhaye waxaa dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya kenya iyo south africa waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir xasan baare iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa yasmiin cabdi axmed yasmiin genyo oo arooskooda uu ka dhacay xaafadda cakaara luuq ganaane waxaana ay leeyihiin ducada xaggina la waayo caasha haya luuq ganaane luuq awmadoona waa la dhahaa ibraahino waa tahay waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo midkii lagu liibaano ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waan raacinayna heesta xigta ibraahino markan dhinacaagan usoo riix caasha haddii aad igu soo riixday dhegaystayaasheenna waxaan u soo qabanayaa heestaan kudhigeedu yahay sitimaan waxaa ku luqaynayaa maxamed b k iyo yurub geyn
anigoo samaan wacan sugaya ayaamahan nasiibkaygu siduu yahay anigoo samaan wacan sugaya ayaamahan nasiibkaygu siduu yahay subaxdaynu kulannaa si weynii dhex qaado iseetay caashaqo subaxdaynu kulannaa si weynii dhex qaadayo iseetay caashaqo gurubay sidaanahay si timaanka maalmuhuba sikinkii la tiriyo adiga adiga adigaa sudhan qalbiga yurubay sidaanahay si timaanka maalmuhuba sikinkii la tiriyaba adiga adiga adigaa sudhan qalbiga hoogiyo sikinkii la tiriyaba waa runtaa adiga adiga adiga sudhan qalbiga maxamadow sidaan ahay si timaanka maalmuhuba hoogiyo sikinkii la tiriyaba alla waa runtaa adiga adiga adiga sudhan qalbiga samri waaye aniguyo salka waxaan dhigi lahaa adabsay ii noqdaa samri waaye aniguyo salka waxaan dhigi lahaa adabsay ii noqdaa
satrigaad ku taalaa wadna haabad sudhantee saaka qoysku taagnaa satrigaad ku taalaa wadna haabad sudhantee saaka qoysku taagnaa
amba waa sida rabe sab lagu nagadiyo siri aanu yeelno amba waa sida rabe sab lagu nagadiyo siri aanu yeelno maxamadow sidaan ahay si timaanka maalmuhuba
hoogiyo sikinkii la tiriyaba alla waa runtaa adiga adiga adiga sudhan qalbiga
yurubay sidaanahay si yawa adiga adiga adiga sudhan qalbiga
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codadka labada fanaan maxamed bike iyo yurubgeeyo iyo heestooda sitimaan waa tahay caasha dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan cabdi cumar iyo xaaskiisa sureer cabdulaahi jaamac iyo waxay yidhaahdeen habaryar bako xasan axmed iyo odageeda maxamed ibraahim giire iyo caruurtooda iyo xamse maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo khatre maxamed iyo waxay yidhahdeen maxamuud maxamed ibraahim iyo muune maxamed ibraahim iyo habaryar khatre muuse cabdi iyo odageeda cilmi geedi farayare iyo adeer cabdi maxamed ow cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco maxamed cabdi caduur iyo waxay yidhaahdeen seegeeda maxamuud maxamed iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen aamine jaamaca maxamed cabdicasiis jaamaca maxamed iyo mune jaamac iyo jaamaca maxamed agraam jaamaca maxamed iyo fatxiya maxamed cabdi iyo eedo faadumo cabdi ow cumar caruurteeda iyo odageeda iyo eedo khadiija cabdi ow cumar iyo caruurteeda iyo eedo khatra maxamed ow cumar iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen eedo zahra ow jaamac iyo caruurteeda iyo habo khatra xasan shiine iyo caruurteeda iyo odageeda iyo suhuur maxamed huuriye iyo caruurteeda iyo fayza xasan iyo caruurteeda iyo cabdiraxmaan axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin inay ka taaniyadeeyaan meherka maxamed cali axmed iyo nasriin maxamed cabdi caduur waxaan filaynaa inay idin dhegeysanayaan warqadanna waxaa layidhi dhammaan shaqaalaha v o a waad salaamantiin baa layidhi gaar ahaan caashe cuud iyo daandure ibraahim owtayda iyo taadaba waa idinka haynaa aan leenaha weliba
waa idin- waa idinka haynaa waa tahay waa tahay gacantaad ku dhigtay halkaas aan ka sii wadayay sidoo kale nuurudiin axmed eh, maxamed iyo axmed cabdi dubad xasan cabdirashiid cali jaamac cartan khadar cawl iyo mustafe ismaaciil cali dhammaan tayo bay idhaahdeen annagoo kala joogna meelo kala duwan waxaan hambaliyo meher oo wacan hawada u maraynaynaa waa kuwe waxay u marinayaan cumar aw xasan xaaji aadan iyo faysal maxamed jaamac oo shalay waatan warqadan baa lala helay waxaad moodaa qofkan warqadan soo qoray inuu idhegeysanayo oo shalay toddobadii bishan march laba kun afar iyo tobanka markaa shalay ma ah laakiin waa toddobadii bisha march waan garan karnaa markaan oo meherkoodu ka dhacay hotel batalaale beach berbera waxaan leenahay bay idhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraax guule lagama waaye gobonimo ku aqalgala aamiin annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo shamis dhagacaleen iyo aabe haraweyne iyo mustaf dhagacaleen iyo maxamed dhagacaleen iyo daahir dhagacaleen iyo raage dhagacaleen iyo xuseen dhagacaleen iyo bare dhagacaleen hodan dhagacaleen iyo qamar dhagacaleen iyo hibo dhagacaleen iyo xaaji dhagacaleen iyo cabdiraxmaan maxamed dhagacaleen iyo faiza xasan dhagacaleen iyo cabdimahad xasan dhagacaleen iyo xasan maxamed dhagacaleen iyo maxamed xuseen dhagacaleen iyo ubax bashiir salaad iyo maamo fartuun warsame faarax iyo waxay yidhaahdeen fartuun cabdi xayle iyo nimco cabdi xayle iyo farxiyo cabdi xayle iyo hodan cabdi xayle iyo siciid cabdi xayle iyo cabdul cabdi xayle iyo dhammaan reer dhagacaleen ay yidhahdeen dadkaasi oo kala jooga bay yidhaahdeen soomaaliya kenya maraykanka yurub qaybo kale oo dunida waxayna taaniyad jecelyihiin inay u diraan cabdiyare haraweyne iyo gacaladiisa waxa ay yidhaahdeen ayaan cabdi xayle oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo barbaara aamin ayaan leenahay
waxaan raadiyen racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raaskula dega waxaan raadiyen racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raaskula dega ruubadiya niyada raadabay ku reebtayo yaad ku reebtayo rabtu ka heshaye ruubadiya niyada raadabay intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono aniga iyo caashi cuud waxaan idin leenahay sidaas iyo nabaday nabaday
ano adiku raba haygaroori caashiqaaruta
ربعي